Ganacsatada aan oo suuqa daraawiishta ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ku iibiya khudaarta, hilibka iyo adeegyo kale oo muhiim u ah bulshada ayaa codsaday in loo dhiso goobo ay ku ganacsadaan maadaama ay saameyn kala kulmaan cadceedda iyo xilliyada roobka. Dallada ka samaysan baca iyo maryo la isku keenay ayay ku hoos iibiyaan ganacsatadani adeegyada ay ka ganacsadaan. Qaar ka mid ah ganacsatada wax ku iibiya suuqa daraawiishta ayaa ka warbixiyay adeegyada ay iibiyaan, iyagoona maamulka gobolka ka codsaday in loo dhiso hoolal ay ku ganacsadaan oo u dhaama halka haatan ay wax ku iibiyaan.
aniga waxaan ka mid ahay ganacsatada suuqa khudaarta qaybta daraawiishta dhanka khudaarta maxamunaha xagga hool waa iska rabaan orax waa haysaa marka waa hadday helaan waa aaday ugu baahan yihiin marka alxamdulilah iyaga hadda dalaydahooda iyo barnaamijyadooda ay isku ceshtaan isaga wax shaqaystaan haddana wax oo korraho haddii lagu kordhinayo hay helaan oo xag maamul ama xag hay-ad iyo dhankas ka jirto ma diidano alxamdulilah khudaartana oraxay ka taallaa waxay muga hadda caawiso ama oraxdaas looga caawiyo hadday helaan waa waxay diidaan male alxamdulilah marka waa xaalkoodu waa saas waana layska nimcaysan yahay alxamdulilah xagga shaqadu waa okay laakiin caawiskaas xagga dhulkii waa iska dhulaan ma hayso laakiin hool haa qayb caawis dhankaas hoolalkaas suuqiyoo la kala habeeyo oo wax kala dirtaynaan lahayn isku dibiridkaas maga hadday hool tahay iyo xaggii suuqiyo waddooyin loo sameeyo la isku dibirido wax badanaa daruufo ah oo ah ka jiro oo isku dibiridkaas waddooyin hadday noqoto hadday hoolal noqoto hadday suuqiyoo la kala hagaajiyo hadda hilibkii iyo khudaartii iyo qaybtii kale oo gobollada loo raray iyo waxay kulli waa isku dhex yaacsan yihiin waddooyin waa rabaan hoolal waa rabaan in la isku dibirido waxaas mugaa dhan maamul haday tahay dhan hay-aday tahay dhan kastaba waa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan nahay ganacsatada ku ganacsato suuqa daraawiishta khudaar ayaan ku gadannaa walaal waxaan idiga rabnaa in naloo dhiso meel aan maxaan ku dhahay hoosoo hool ah oon ku ganacsanno hadduu allah awoodda lamaya dhihin codsigaas ayaan idiiga baahannahay qorrax ayay naga taal qudaarta marka walaal in hoolna loo dhiso aan uga xaroorno qoraxda ayaan rabnaa insha allah waxaan ka mid ahay ganacsatada ku ganacsato suuqa daraawiishta qudaartana waxaan ku iibinaa meel bannaana maamulka dowladda hoose waxaan ka codsanaynaa inay meel hoola noola dhiso ayaan ka codsanaynaa meeshaasaan ku gadnaa muujeedadu qoraxda eh qoraxdaas waxaan ku iibsanaa waxaan rabnaa xilliga roobka kaleeto uguma sii jirto xitaa dadka ganacsiga si aade nooga dhammaadaa marka waxaan ka codsan lahayna inay sida ugu dhaqsiyaha badanna maamulka dowladda hoose ay noogu dhisaan howl dadkani ku ganacsada suuqa daraawiishta ah ayaa caqabadaha ugu badan la kulma xilliyada roobka maadaama aysan jirin guryo ay degan yihiin oo ay dallado hoostood wax ku iibiyaan sidoo kale waxaa intaasi u dheer cadceedda oo xilligani ah mid aadu kulul waxa ayna ka rajo qabaan in loo dhiso suuq ama hoolah ay ku dhex ganacsadaan